إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaan idinkugu soo diyaarinay idinkana aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah siddeed askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ee kenya ayaa ku dhintay weerar ka dhacay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ka hadashay waxa keenay in qabaa'il badan oo soomaaliyeed la saftaan kana soo horjeestaan dowladda federaalka ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku qaaday saldhigyo kala duwanna oo ay shisheeyaha kenya iyo uganda ku leeyihiin gobollada jubbada hoose iyo shabeellaha hoose waxaa caadi ku soo laabatay noloshii degmada wabxo ee wilaayada galgaduud kadib markii laga saaray askartii uu maraykanka diyaaradaha ku geeyey iyadoona waxgaradka iyo bulshada ay ka hadleen guulihii ay gaareen waxaa la weeraray fariisin ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose toogasho ay dadku dhinteen ayaa ka dhacday jaamacad ku taalla gobolka virginia ee dalka maraykanka
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo talaada ah taariikhda hijiriyadu saakay waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha rabiicul aakhar sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada sideed askari oo ka mid a ciidamada shisheeye ee kenya ayaa ku dhintay weerar ka dhacay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose warkaas iyo warar kale oo la xidhiira ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo weerar ku qaaday saldhigyo kala duwan oo ay shisheeyuhu ku leeyihiin gobolada jubbada hoose iyo shabeellaha hoose iyo askarta dowladda federaalka ku sugan jannaale waxaa ka waramaya haashim khasaare culus ayaa ciidamada kenya ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya ku gaaray qarax shalay lagula beegsaday deegaanka kamboni ee gobolka jubbada hoose ugu yaraan siddeed askari oo kenyaati ah ayaa ku dhintay qaraxa halka tiro kalena uu dhaawac soo gaaray ciidamadan ayaa waxay waardiye ka ahayeen xilligii uu qaraxu qabsanayay booyad ay biyo ku dhaamsanayeen balse waxaa dhaqdhaqaaqooda la socday rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo qaraxyo kala hormaray ciidamada shisheeye ee kusoo duulay soomaaliya oo ku daalay dagaalka ay ka wadaan waddanka ayaa inta badan ku go'doonsan xeryaha ay ku sugan yihiin iyagoona halkaa ku suga weerarada uga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddiiba ay soo baxaanna waxay la kulmaan weeraro iyo qaraxyo toos ah isla jubbada hoose rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalad dagaal culus ku qaaday xere sidaasoo kale ay ku sugnaayeen ciidamada kenya ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaal ku qaadeen fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka saldhigyada ay weerareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka mid ah deegaanka buuracalow oo hoostaga degmada baraawe halkaas oo lagu weeraray ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalad dagaal ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan la beegsaday ayaa ku sugnaa degmada jannaale xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ka hadashay waxa keenay in qabaa'il badan oo soomaaliyeed la saftaan kana soo horjeestaan dowladda federaalka ah cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warbixinta soo jeedinaya kadib markii uu soo gabagaboobay kulan ay yeesheen odayaasha dhaqanka ee walaayaadka islaamiga ah kaas oo laga soo saaray bayaan ku saabsan in lala jihaado shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah ayaa idaacadda islaamiga ee alfurqaan waxa ay wareysatay sheekh xasan yacquub cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaabul mujaahidiin waxa uu muujiyey siday ugu faraxsan yihiin bayaanka odayaashu ay soo saareen lixdameeye oday dhaqameedyo ah ayaa kulanka ka qayb galay marka hore sheekh xasan yacquub cali waxa uu ka hadlay cidda dagaalka maanta adduunka ka holcaya uu dhexeeyo
ka kul caalamul islaami waxaa ka socdaa dagaal ama xarbi u dhexeeya towxiidka iyo kufriga si kale haddaan iraaho dagaal u dhexeeya muslimiinta iyo gaalada dagaal u dhexeeya qur-aanka iyo baybalka masiidka iyo kaniisadda laba koox buu ilaahay qur-aankiisa ku sheegay subxaanaه wa tacaala kama fii suurati الnisaa qaala subxaanه bacd acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim aladiina aamanuu yuqaatiluuna fi sabiili اllah wاladiina kafaruu yuqaatiluuna fi sabiili الطaaguut faqaatiluu أwliyaaءa الshayطaan ina kayda الshayطaani kana daciifa haddaba maxaa keenay in qabaa'il fara badan ay taageeraan xarakada shabaabulmujaahidiin islamarkaasina ay gaashaanka ku dhuftaan oo ay kasoo horjeestaan dowladda federaalka ah sheekh xasan yacquub cali asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu qeexay in qabaa'ilka soomaaliyeed ay ku jiraan safka muslimiinta taasina ay keentay in ay isku dhinac ka noqdaan shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo dhinacyada kaalinaya siraaca si guud ee usoo jiri jiray ee fi taariikh maantana jira ee jiri doona wuxuu u dhexeeyaa aladiina aamanuu oo saf ah waladiina kafaruu oo saf kale ah qabaa'ilka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed waxay ku jiraan safka aladiina aamanuu ay ku jiraan waxay ka mid yihiin dadka ilaahay rumeeyey muslimiinta ay ku jiraan horta qodobkaasu waa qodobka keliya oo ay qabaa'ilka soomaaliyeed ay nagu taageeraan safka mujaahidiinta iyo muslimiintu ku biiriyey waa midkaa oo diintooday u hiilinayeen markii nasaare soo duushay oo xabashi leh oo amerikaan leh oo reer yurub leh oo waxaa weeyaan afaariqa iyo gaalo oo dhan timid oo krishtaana markii ay dalkeeni yimaadeen waxay ku khasbanaadeen waladiina aamanuu inay taageeraan iimaankoodii iyo diintoodii ay la saf noqdaan kaa waa qodob qodobka kale waxaa weeye waxaa naga dhexeeya qabaa'ilka soomaalida ka dhexeeya dal dad diin waxaa weeye dano dhammaan waa naga dhexeeya waa dad muslimiina oo diin ka dhexaysa wax kasta oo bulsho ka dhexeen lahayd ka dhexaysaan nahay taana waxay sababtay in safka mujaahidiintu ay biiriyaan jazaak allahu khayr meelaha ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyada hoos taga iyo shisheeyo waxa ka dhaca dagaalo u dhexeeya qabaa'ilada ay maamulaan iminka ugu dambeysa gobolka shabeellaha dhexe deegaano ka tirsan oo degmada cadalo hoostaga waxaa ka holcaya dagaal xoog leh kaas oo dad badan lagu laayay oo kuwa ay ku jiraan dad maato ah oo aan dagaalka ku jirin sidaasi oo ay tahay dowladda federaalka waxay eedeymo u jeedisaa xarakada shabaabulmujaahidiin dhowaan war ay kasoo saartay magaalada muqdisho ayay ku sheegtay in xarakada shabaabulmujaahidiin ay qabaa'ilada soomaaliyeed isku dirayso sheekh xasan yacquub cali ayaanu weydiinay waxa ay hadday xarakada shabaabulmujaahidiin yihiin kaga jawaabayaan eeddaa kaga timid dhanka dowladda federaalka ah qabaa'ilka soomaalida ee ku nool walaayaadka islaamiga ah dagaal miya ka dhexeeya oo aada maqasheen oo isdilay waxaad maqasheena wax badanoo ka mid ah qabaa'ilka ku nool meelaha ay gaaladu haysato ay murtadiintu a haystaan in dagaallo ka dhacaan oo la isku diro oo la isku rafaadiyo oo hubka la isugu dhiibo waad maqasheen waxaa markhaati ah walaayaadka islaamiga qabaa'ilka ku nool inay nabadgelyo ku nool yihiin walaaltinimo ku nool yihiin waxaa kaloo qabaa'ilka soomaalida la isugu diray mashruuca la yidhaahdo afar dhibic shan afar beelood iyo kuwa adaris ah barnaamijkaas yaa keenay etoobiya baa keentay ayagaa yidhi afar beelood oo dhammaystiran iyo kuwa haaf ah dadka soomaaliyeed waa siman yihiin diintay ka siman yihiin dadnimaday ka siman yihiin xuquuqday ka siman yihiin dhulkay ka siman yihiin waa dad qaraabo ah abti iyo seedi aysana wada dhashay weeye kuwo haaf ah iyo kuwo dhammaystirani ma jiraan lagumana kala culusa lagumana kala weyna lamana kala xigo diinka iyo dalka iyo dadkaba mashruuca for bonty five-kana ayagaa keenay taa waxaa daliil u ah ummaddu ayaga inay isku dirayaan
waraysiga idaacadda islaamiga ee alfurqaan ay la yeelatay mas-uulkan ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin oo maqal iyo muuqaal ah ayaa ah mid dhinacyo badan taabanaya waxaa caadi ku soo laabatay noloshii degmada wabxo ee wilaayada galgaduud kadib markii laga saaray askartii uu maraykanka diyaaradaha ku geeyey iyadoona waxgaradka iyo bulshada ay ka hadleen guulihii ay gaareen maxamed ciise ayaa warkaas soo jeedinaya dagaalo dhowr ah oo lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka la socday oo ka dhacay duleedka wabxo kadib waxaa caadi ku soo laabatay noloshii degmada wabxo ee wilaayada galgaduud kadib markii laga xoreeyey ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaad loogu yeeray macawisley kuwaasoo lagu soo gelbinayay diyaaradaha maraykanka iyagoo saacado kooban haystay degmada dhammaan shacabkii ku noolaa wabxa ayaa ka guuray degmada iyagoo ka cabsi qaba dhibaatooyin ay u geysan karaan ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macuisleyda halka dhallinyaradii odayaashii iyo waxgaradkii magaalada ay hubka qaateen iskana diideen cid kastoo duulaan ku ah shareecada islaamka sawiro laga soo qaaday wabxo ayaa muujinaya dadkii oo dib ugu soo laabtay wabxo waxaa la arkayaa ciidamada wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo ciidamada difaaca shareecada ee beesha mursade oo ku dhex roondeynaya gudaha degmada iyo goobihii ganacsiga oo dib loo furay nabadoon mascuud xasan afhayeenka nuqbada wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen haddaan nahay beesha murusade annagu waan taagannahay weli xarbi baan u taagannahay cid allaale ciddii ku soo duulaysa shareecada islaamka oon ku dhaqmayno ayaan annagu la dagaashannahay ciddii aanan shareecada islaamka ku soo duulayno muslimana walaalo baan naha walaha baan sii haynaa insha allahu tacaala walaha waxaan sii haynaa walaalaha mujaahidiinta oona dhex joogo oo walaalaheenna ah oo kitaabka ilaahay u taagan walahaan sii haynaa ogaada insha allahu tacaala haddaan nahay beesha murusade waxaan dooranaynaa in beesha murusade la waayo minku kitaabka ilahay lagu dhaqmi wiilahay kitaabka ilaahay markii lagu dhaqmi weylahay oo kitaabka ilaahay cagta ka hoos la geli lahay waxaan dooranaynaa in murasadoo dhan la waayaan dooranaynaa insha allahu tacaala inaan ku shahiidno biidni illaahi tacaala haddaan beesha murasado nahay annagoo u taagan ku dhaqanka shareecada islaamka kadib waxaa hadal jeediyey odayaasha dhaqanka beesha mursade بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaa mahadla ilaahay jalla wacalaa naga dhiga muslimiin naga reeba wax badan oo naga nahiyey na amray wax badan allahaas ayaa mahadla suma dibadeed waxay ahayd halkan magaalada la yidhaha webxo waxaa ku noolaay dad badan oo muslimiin ah waxay ku noolaayeen maaragta shareecada islaamka inay isku maamulaan muddo badan oo dhowr iyo toban sanaha ka badan ayay shareecada tabdiiqeeda iyo waxay ku noolaayeen wax ilaahay kitaabkiisa ay xugun tagayaan waxaa ku soo duulay intaas kadib oo u adkaysa waaye gaalo iyo murtadiin gaaladaasay u weyntaa maraykanku u weyn yahay isagoo diyaaradaha iyo dabaabaadka intaba ku mataqaanaa difaacaya murtadiinta waxay diidanayeen murtadiintu iyo gaaladuba tawxiidka ilaahay oon ku noolnahay waxay ka qaxiyeen halkan muslimiintii ku nooleed ee masaakiinta aheed ee shareecada ilaahay isku maamulaysay dadka ku soo laabtay wabxo ee ka hadlay ayaa dhankooda suugaan ku cabiray waxaan leeyahay marka ilaahay subxaana watacaala ee maad iska leh gulucgulucdu goortay dhacday gelin colaadeeda gintaalaha shabaaxaba haddii leesku gagaacan qaado gumacaya risaastana haddii guudka laga saaro gaadiid rara haddii loo gorshay badi la golbaasho garays iyo waxay soo xirtaan bara gurtiinaha geesiyada islaamka middaas waad u garateen gowraca kursiiwada kufrigu wuu gabaabsaday gudlaawiya gurgurtiya kuwan gala raayada ah gurgurtiya gudlaawiya gurgurtiya kuwan gala raayada ah gumaysaha kufrigu oo wate gacan u taagayo gaadiid raran haddii loo galshe badi la gobyaalsho guraysiyo waxay xidhan hayaan mara guntinaahe geesiyada islaamkow middaas waad u gaarateene gowraca ku sii wada kufrigu wow gabowsaday
inta badan dadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa deegaanadooda faarijiyey markii ay qabsadaan ciidamada dowladda federaalka iyo waxaa loogu yeero macawisleyda maadaama loogu bartay dhaca dilka kufsiga iyo boobka hantiyeed falalkaas gurcan oo aysan aqoonin dadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah oo mar walba haystay amni iyo kala dambeyn warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan toogasho ay dadku dhinteen ayaa ka dhacday jaamacad ku taalla gobolka virginia ee dalka maraykanka wararka ka imaanaya dalka maraykanka gaar ahaan jaamacad ku taalla gobolka virginia ayaa sheegaya in nin hubaysan oo ka mid a ardayda dhigtay jaamacadda uu toogasho ka geystay gudaha jaamacadda weerarka oo ahaa mid culus ayaa waxaa ku dhintay saddex ka mid a ardayda dhiganaysay jaamacadda iyadoona mid kale uu ku dhaawacmay fuliyaha weerarka wuxuu si gaara u bartilmaameedsaday arday lagu sheegay inay ahaayeen ciyaartooy kubadda cagta ah madaxweynaha jaamacadda weerarka lagu qaaday oo ka hadlaya weerarka ayaa wuxuu sheegay in fulyaha weerarka uu geystay xilli ay ardayda jaamacadda dib ugu soo noqdeen waxay ahayd xaalad aad u mashquul badan warkii subaxnimo dhegaystayaal saaki aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa